أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaadulaakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xasan guurguurto oo ceeriyey wasiirkii batroolka kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay isku qabteen lacagaha laaluushka ah ee laga qaado shirkadaha shisheeye barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah warbixin ka soo baxday hay-ad reer galbeed ah oo lagu sheegay in boqolaal kun oo shacaba si qasab looga barkiciyey xaafado ka tirsan muqdisho iyadoona madaxda kooxda riddada ay lacaga malaayiinah ka sameeyeen dhurboobka caasimadda ka jira warbixin iyo falanqayn ku aadan qodobkaas ayaad faafreebka ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay jubbaland oo sheegay in maamulkooda iyo midka etoobiya ay isku fahmeen sii joogitaanka ciidanka etoobiya ee ku sugan soomaaliya meedadka haween kenyaan ah oo laga helay mid ka mid a ismaamullada dalka kenya waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa munaasabad lagu soo xirayey kulan dhex maray maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tuni oo ka dhacay magaalada kunyabarow ee xaruntay wilaayadaasi qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaad igala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa xasan guurguurte ayaa cayriyey wasiirkii batroolka kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay isku qabteen lacagaha laaluushka ah ee laga qaado shirkadaha shisheeye qodobkaas iyo sidoo kale meedadka haween kenyaan ah oo laga helay mid ka mid a ismaamullada dalka kenya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax ka fuliyeen kantaroolka guufaale ee magaalada beledweyne waxaana ay la egteen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan guurguurte oo ceyriyey wasiirkii batroolka kadib markii ay isku qabteen lacagaha laaluushka ah ee laga qaado shirkadaha shisheeye cabdirasaaq maxamed cumar oo ahaa wasiirka batroolka ee xukuumadda muqdisho ayaa xilka qaadis lagu sameeyey waxaana lagu bedelay nin ay wadatay villa soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in wasiirka batroolka ay xasan sheikh isku qabteen lacagaha laaluushka ah ee laga qaado shirkadaha shidaalka shisheeye marka loo saxiixayo heshiisyada ay ku boobayaan khayraadka beriga iyo badda soomaaliya xasan gurguurte iyo wasiirkii hore ee batroolka ayaa ku kala booday saamiga uu mid walba ka qaadanayo waxa loogu yeero xaqalqalinka oo loola jeedo lacagta la dhaafsado shidaalka iyo macdanta soomaaliya ee shirkadaha shisheeye ay boobka ku hayaan cabdirasaaq maxamed cumar oo xilkan hayay wax ka badan laba sannadood oo xiriira ayaa lagu xusuustaa heshiisyadii khiyaanada ahaa ee uu la galay dowladda turkiga uguna saxiixay in ay ku boobto dhammaan khayraadka dhex eegaaga badda iyo beriga soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa meydka haween kinyaan ah oo laga helay ismaamulka leykibiya wararka ka imaanaya ismaamulka leykibiya ee dalka kenya ayaa sheegaya in qaybo ka mid ah ismaamulkaasi laga helay meydadka laba xubnood oo haween ah kuwaasi oo keyskooda lala xiriirinayo mid dilah ilawareedyo ayaa sheegaya in meydadka gelinkii dambe ee jumcadii lagu arkay kaynta garandare halkaas oo uu ku arkay qof xoola dhaqato ah uuna u gudbiyey saraakiisha booliska ciidamada booliska ee ka howlgalaa bariga ismaamulka leykibiya ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan meydadka la helay saraakiil ka tirsan waaxda dambe baarista oo goobta gaaray ayaa sheegay inay heleen taleefon nooca gacanta ah boorso uu ku jiro aqoonsiga mid ka mid ah haweenka buugaag yar oo ah nooca wax lagu qorto kaararka bangiyada iyo waxyaabo kale kenya waxaa ku badan burcadda hubaysan ee dalalka iyo dhaca bahasan ka geystaa ismaamulada kala duwan ee dalkaasi warbixin uu saddex bilood ka hor daabacay wargeyska the standard ayaa lagu xaqiijiyey in saddex boqol oo qof la dilay tan iyo sannadkii hore halka tiro intaas ka badanna loo diiwaangeliyey dhaawacyo kadib markii ay la kulmeen weerarada burcadda xoolaha dhacdaa ay ka geystaan ilaa saddex ismaamul oo kenya ka tirsan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo maleeshiyaad liyu boolis ah ku daabuuleysa deegaanka dacawoley ee soomaali galbeed deegaanka dacawoley oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaallo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka ay xabashidu dhistay ee liyu boolis iyo dadka deegaanka ayaa iminka lasoo warinayaa in ay etoobiya usoo daadguraysay maleeshiya hor leh ciidankan oo xasuuq iyo dhibaato baan ku hayay dadka deegaanka ayaa iminka muuqanaysa inay garab ka heleen dowladda etoobiya oo markii horeba iyadu aasaastay kuwaasoo doonaya qamcinta dadka shacabka ah mid ka mid ah dadka ka soo horjeedaa xadgudubka ay maleeshiyada liyu boolis ka wadaan dhulkaas ayaa ka warbixiyey tallaabadan ay qaaday dowladda xabashida etoobiya caawa waxaan kasoo galay dacwaley waxaan nahay qayladoon wararkaasi lagu soo gaarayaan ciidankii liyu boolis loolan jiray joogay ilaa cafarkii ku jiray waa lasoo raray sabab kalena looma sarin waxaa yidhi caawa meeshan la yidhaha dacwaley laf dhuun gashay noqotay caawa gam ha laga dhigo kaarto kale wataana waxay doonayaan caawa inay sameeyaan waxay yidhahdeen hargeysa iyo dacwale ha la kala xidho halkaa ciidan ha la dejiyo laanqayrta iyo dacwalena ha la kala xidho ciidan ha la dejiyo cafuufley iyo dacwalena ha la kala xidhaadeen afartaa meelood baa caawa layidhi ciidan ha la dhigo niyo booliskii ciidanka kalena imika waxaa lagu qaybinayaa halka la yidhahdo adigu meel iyo caraagta ciidanka caawa lagu qaybinayaa laba iyo siddeetan gaadhi nin tiimo weyn oo imika soo hadlay oo sheekii wuxuu yidhi halkan imika boqol iyo laba iyo siddeetan gaadhi oo tigir baax joogayn qabaal waa caawa ilaahay baan horta leenahay oo qadarka ilaahay cidina ma dhaafta intii malageed galna way naga dhimanaysaa laakiin caawa waxaa loogu talagalay in gam laynaga dhigo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ah nusratul islaam walmuslimiin oo faafisay bayaan ku aadan dembiyada iyo xasuuqyada sii kordhaya ee ay dadka shacabka ah u geysanayaan dowladaha saaxilka sidoo kale waxay wakaaladu daabacday warbixin ku saabsan sida howlgalka kooxaha kacdoonwadayaasha suuriya uu u fashiliyey qorshe ay yuhuuddu ku doonaysay in ay ku kala qaybiso dhulweynaha suuriya waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada ka taagnayd barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markaniyo warbixin ka soo baxday hay-ad reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in boqolaal kun oo shacab ah si qasab looga barkiciyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho iyadoona madaxda kooxda riddada ay lacaga malaayiin ah ka sameeyeen dhulboobka caasimadda ka jira warbixin ku aadan qodobkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
warbixin ka soo baxday hay-ad reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in boqolaal kun oo shacab ah si qasab ah looga barakiciyey xaafado ka tirsan muqdisho iyadoona madaxda kooxda riddada lacaga malaayiin ah ka sameeyeen dhulboobka caasimadda ka jira bartamihii bishii mey ee sannaddii labakunlabayoabaatankii ayuu baarlamaanka daaquudka kooxda riddada waxa uu madaxweyne u doortay xasan sheekh maxamuud oo loo garan og yahay xasan garguurte doorashadaas ayaa shacabka muqdisho uga dhigneed in dawaaqiiddu ay ku soo fasaxeen dhilqihii dhiigooda jaqi lahaa garguurte markii uu madaxa kooxda riddada noqday markiisii labaad shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay waxa ay ahayd in uu dib u bilaabo boobka dhulalka shacabka iyo hantida danta guud waxaaba la moodaa in uu odhanayo qabyo ninkeeda ayaa dhammaystira oo macnaheedu yahay in uu qabyatirayo boobkii uu caasimadda ka geystay muddo xileedkiisii hore warbixintan cusub ee ay hay-adda reer galbeedka ka soo saartay dhulboobka kooxda riddada ee magaalada muqdisho ayaa daaha ka feedaysa boobka bahdilka iyo barakicinta bulshada gobolka banaadir waxayna warbixintu iftiiminaysaa in soomaaliya uu ka dhacay barakicii ugu xooganaa taariikhda ee aan ka dhalan colaad ama majaaco balse ka dhashay boob hantiyadeed oo ay geysanayaan kuwa sheeganaya in ay yihiin madaxda dalka in ka badan boqol afartan iyo saddex kun iyo shan boqol oo qofood ayaa laga barakiciyey soomaaliya tan iyo janaayo laba kun laba iyo labaatankii sababo la xiriira barakicin qasab ah taas oo sababtay burburinta kaabayaal muhiim ah oo qiimahoodu gaarayo afar dhibic lix milyan oo doolar sida lagu sheegay warbixinta cusub oo ay soo saartay hay-adda golaha qaxootiga norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano n r c warbixinta ayaa lagu sheegay in inta badan barakicintan oo boqolkiiba siddeetan iyo laba ah ay ka dhacday muqdisho caasimadda dalka soomaaliya halkaas oo qoysas badan lagu khasbay in ay ka baxaan guryahooda iyo deegaanadii ay ku noolaayeen sababo lala xiriirinayo waxa lagu sheegay horumarinta magaalada waxaana loola jeedaa ama macnaheedu tahay dhulboobka baaxadda leh oo ay wadaan xasan garguurte iyo kaaliyayaashiisa madaxda kooxda riddada ayaa boobka ay ku hayaan dhulalka shacabka waxa ay ku bannaysteen marmarsiyo rakhiis ah oo ay ugu yeereen horumarinta caasimadda xasan iyo kooxdiisa ayaa saddexda sano oo ay xilka hayaan waxa ay lacago balaayiin doolar ah ka sameeyeen guryo iyo dhulal ay qasab oga qaateen shacabkii degganaa tani ma aha barakicin oo keliya qoysas ayaa waaye guryahooda iyo nolol maalmoodkooda carruurtu waxa ay ka baxaan iskuulka bulshooyinkuna waxay dib ugu soo laabtaan bilowga xaalad ebir ah muqdisho oo keliya hal dhibic toddoba milyan oo kaabayaal gargaar ah iyo hal dhibic siddeed milyan oo kaabayaal bulshadu dhistay ah ayaa la burburiyey ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday hay-adda n r c taqriirka hay-addan ayaa lagu sheegay in daraasad la sameeyey lagu ogaaday in barakicinta dhulalkan ay sabab u tahay khilaafaadka dhulalka iyo sharci la-aanta ka jirta meelaha ay degan yihiin barakacayaasha tobannaan kun oo qoysas ah ayay kooxda riddada guryahoodii si qasab ah uga saartay waxaana guryahaas iyo dhulalkaas laga sii iibiyey ganacsato iimaanlaawayaal ah dadka la barakiciyey oo qaar badan oo ka mid ah ay ku noolaayeen dabaqadda sare iyo dabaqadda dhexe ee soomaaliya ayaa hadda ku nool xaalad ebir ah xataa ma haystaan wax ay ku noolaadaan oo ay naftooda ku maareeyaan qoysaska qaar ayaa qaaday xaalad shoog ah markii si lama filaan ah looga gacanmarsaday hantidii maguurtada ahayd ee ay ku taagnaayeen ama ay ku tashanayeen dhulboobka iyo dhaca ayaa muqdisho ka noqday mid xarkaha goostay wuxuuna ka gudbay marxaladdii ay kuwa dulmifalayaasha la dhuuman jireen hadda si aan qarsoodi lahayn ayay fagaarayaasha uga hadaaqayaan jawrka ay bulshada ku hayaan khilaafaadka dhulka iyo hubanti la-aanta sharciyadda lahaanshiyaha guryaha ayaa abuuray wareer adag oo halis ah halkaas oo qoysaska si isdabajoog ah loo barakiciyo iyagoo aan wax rajo ah ka qabin xasilooni iyo deganaan ay ka helaan magaalada muqdisho ayay tiri sishen kirubi oo ah khabiir dhulka iyo hantida ee hay-adda n r c dhulalka ay boobayaan madaxda kooxda riddada waxaa ka mid ah dhulalka danta guud sida xeryo ciidan oo ay lahayd dowladdii siyaad barre balse soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay degganaayeen dad shacab ah murtad shariif sheekh axmed oo horey usoo hogaamiyey kooxda riddada ayaa sheegay in xasan garguurte iyo kaaliyayaashiisa ay akoonno ku shubanayaan lacagaha ka soo xarooda dhulboobka isla markaana uu dalku wajahayo dhulboobkii ugu xooganaa taariikhda hantida qaranka qaar aan laba gedi karanaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado midna lama soo marin inaa ogtiin aan u malaynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof labaatan sano soddon sano meel deganaa inaa barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u tuurtid qof kale oo hantiyala'ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qorantaha wuxuu xaq ugu leeyahay dowladda deegaan hooy ayuu leeyahay markaa ka bixinayso guri ama deegaan waa inaa u diyaarisaa meel kale hantidaana meelay aadaysa cidog lama ark lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aada lama yaqaan wax yarna ma ah waagii hore dadka waxay isdhahayeen wax kooban waa waa laiska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad arrintaas marka arrimahan ka digayno kumanaan kun oo qoys ayaa laga burburiyey guryihii ay ka degganaayeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir goobaha cagta la mariyeyna waxaa ka mid ahaa xaafado isku raran ah oo ku dhowaad afartan sannadood ay degganaayeen qoysas danyar ah carruurta qoysaska la barakiciyey ayaa waxa ay noqdeen waxbarasho la-aan kadib markii guryahooda la dumiyey ayay ku qasbanaadeen in ay u cararaan duleedka muqdisho halkaas oo ay dhibaato ku haysato xasan garguurta ayaa maalmo ka horjeediyey hadal u muuqday jeesjees isaga oo ku faanayey in carruurtiisu ay haystaan waxbarasho wanaagsan isagoo aan xisaabta ku darsan in kumanaan carruur ah oo isagu uu barakiciyey aysan helin waxbarasho arrinkaas oo dad badan ay la anfariireen bannaankana soo dhigtay dadnimoxumada murtadkaas horeyna u lahaa iyo haddaba ilmahayga faamiliga reer xasan sheekh in badan oo ka mid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacaday ka baxeen dhowr iyo tobanaa jaamacada ka baxday labaa sayniska baratay labaa dhakhaatiir ah oo by profession dhakhaatiir noqdeen inta kale dabcan xisaabiyaal iyo finance dad bartay iyo i t iyo way ku jiraan warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo kooxda riddada soomaaliya ee uu maamulo xasan garguurte ay sannadahan ku mashquulsanaayeen boob iyo dhac ay ku hayeen dhulalkii hantida guud oo inta badan ay degganaayeen dad barakacayaal ah kuwaas oo si xooga loo barakiciyey dhulalkiina lagu wareejiyey qandaraaslayaal dhacdooyinka yaabka leh ee laga soo diiwaangeliyo muqdisho waxaa ka mid a in madaxda kooxda riddada ay dharaar cad dumiyeen xarun caafimadeed oo ku taala degmada hodan ee gobolka banaadir dadkii ka shaqaynayay m c h-ka la burburiyey ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in bukaano boqolaal ah oo jiifay xaruntan caafimadeed lagu duldumiyey qolalkii ay jiifeen ee lagu dabiibayey madaxweyne xasan sheikh hadduu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo madaxweynenimadiisa ay soconayso arrintaas ha la joojiyo meeshaan waxaan ka cabanaynaa annagoo ah commuunidka xaafadda m c h hodon qaybta taleex iyadoo calaa maalin lagu qabto haddaan aragnay shan boqol afar boqol oo qofood oo ruux oo kun meesh jiif bukaan socod mid oo xaalkiisu daran yahay wax walba koorjinka ugu weyn ee xaafadaha waxaa noo keenay saakin markii waagu baryey dhagax xataa waxaa nala ku yidhi afkeenala ku yidhi xasan sheekh wuxuu qaatay afar boos siddeed waa beesh boos afarna waxaa qaatay ninkii ahay waraaq waxaa idin imaanay madaxweyneha dekreeto madaxweyne oo afar boosna uu leeyahay qayladhaanta ka soo yeeraysa hooyooyinka waratada ah ee ku ganacsanaya dhulalka laga boobay iyo kuwa misleyda danta yar ayaa buuxdhaafiyey warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ku wada xiriirto
sida ugu dhaqsiyaa badan hana noola nabadgeliya miisaskeenana in dib noogula dhisaan rabnaa meeshayna noola taago bartaas ilaa xilligii siyaa barnaan annaga aan haysan laakiin waxaan rabnaa cayayaankaaga hoostaagda ku nool oo ku joogjoogsaaya maatada soomaaliyeed in aad ka qabato noona suuqayna arjatiin dibna noogula soo celiya miisaskayna aad buu umaadsanyaen walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayuu kaasi ahaa warbixinta inoo akhrinayay haddaba warbixintan ka soo baxday hay-adda qaxootiga norway ee loo yaqaan n r c waxay bannaanka keentay qayb yar oo ka mid ah dhulboobka iyo biliqada dhulka hantida guud balse waxaa jira boob kale oo aysan ka hadlin arrimahaas waxaa isha ku hayey oo aan wax ka weydiiyey walaalkeen maxamed xasan alfaatix aye maxamed waan akhriyey warbixintan ay soo saartay hay-adda n r c ee laga leeyahay waddanka norway badanaa warbixintu waxay xoogga saaraysay deegaanada laga barakiciyey dad barakacayaal ah hore u deganaa gudaha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo madaxda kooxda riddada deegaanadaas iyagu ay la wareegeen kadibna ay ganacsato ka iibiyeen sidoo kale maadaama arrimaha qaxootiga ay ka shaqayso waxay xoogga saaraysay xaafadaha iyo deegaameysiga ee dadka laga barakiciyey laakiin waxaa jirtay meelo muhiim ah oo dad fara badan hadda laga saaray ayna ku hanti beeleen oo aan warbixinta lagu xusin waxaa ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ee dhulkii guud ee danta caamka ahaa ee ku yiilay oo dowladda siyaad barre ay dadka danyarta iyo ganacsatada ay siisay xasan gurgurta ayaa la wareegay dadkii ku ganacsanayana waa laga barakiciyey waxaa ka mid ah suuqa kalluunka ee bakaaraha dad fara badan ayaa ku ganacsanayey oo miisas ay u yiileen dhammaantoodba cagta ayaa la mariyey waxaana laga iibiyey ganacsato jeebooyin ah suuqa argentiin ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhul aan ka yarayn siddeetan mitir oo dowladdii hore ay bixisay oo ganacsatada danyarta ah lagu taageeray oo miisas ay u yiileen ayaa si qasab ah looga burburiyey goobahoodii ganacsiga waxaana la wareegay kooxda riddada kadibna waxaa laga iibiyey ganacsato imaanlaawayaal ah sidoo kale warbixinta waxaan ku xusnayn agagaarka garoonka diyaaradaha muqdisho dhul kuyiilay dadkii deganaa ayaa la barakiciyey kadibna kooxda riddada gaar ahaan xasan gurgurte ayaa la wareegay dhulkaas dadkii deganaa waa ay barakiceen waxaa jira dadka qaar oo codkooda uusan meel dheer gaarsiisnayn kuwaas oo hadda hoos ka ooyaya cid ay u cawdaan aysan lahayn dhulkoodina waxaa boobay kooxda riddada marka warbixinta haddii si qoto dheer loo eego waxaa ka muuqata in meelihii isha ay soo qabanaysay dadka laga barkiciyo lagu xusay laakiin ay jiraan dad fara badan oo dhulalkoodii la boobay dhammaana dadkaas dabkooda ay hadda dinsan maadaama meelihii ay ku ganacsanayeen laga boobay oo kooxda riddada ay gacanta ku dhigtay si guudna aafada hadda ugu daran ee shacabka magaalada muqdisho ay wajahayaan waxay tahay dhulboobka oo runtii si aad ah loo hadalhayo qof walba oo magaalada ku dhaqana saameeyey dhulboobkan xasan gurgurte muddo xilaadkiisii hore ayuu bilaabay waxaa mooda inuu qabyo ahaa hadda markii uu soo laabtana uu qabyo tiray oo halkiisii uu kasii wado waxaa la isweydiinayaa ganacsatada dhulkaas laga iibiyey ee dadkoodii danyarta ahaa loo boobay hadda waa dadkii iyaga wax ka iibsanayey oo jeebkooda ay ku tiirsanayeen loo boobay ma kusii bulaali doontaa hantidooda haddii isbeddel waddankan uu ka dhaco waaba ka dhici doonaa insha allahuye hantidaas soo kama khasaarayso su'aalahaas ayaa la isweydiinayaa waktiga iyo waayaha ayaana ka jawaabi doona insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexna waan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u maadsantahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqida ay ka geysanayaan magaalada khaza tan iyo saakana waxaa lagu soo warramayaa in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa soddon iyo toddoba ruux sida warbaahinada qaar ay ku warramayaan saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqayn beegsatay aagaarka cisbitaalka kamaal cudwaan ee dhaca baytulaahiya sidoo kale afar ruux ayaa ku shahiiday oo saddex ka mid ah isla dhasheen duqayn beegsatay mandiqada jabaaliya si gaar ah mandiqada loo yaqaano annazalah sidoo kale afar ruux oo falastiiniyiin ah ayaa waxay ku shahiideen duqayn beegsatay gaari ay wateen xilli ay marayeen waddada aljalaa ee dhacda magaalada khaza sidoo kale ilaa saddeed ruux ayaa iyagana waxay ku shahiideen duqayn beegsatay madarase ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taalla xaafadda daraj waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ee soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso soddon iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin konton iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar bashiiro waxay maraysaa afartan iyo shan kun laba boqol konton iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddoba kun lix boqol toddoba iyo labaatan kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgalla kala duwan ayay fuliyeen muqaawamadu waxa ay sheegeen inay beegsadeen guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan sahaynada oo ku yaalla baytulaahiya sidoo kale weerar qanaas ah ayaa waxaa lagu beegsaday sargaal yuhuud ah sidoo kale bayaan ka soo baxay kooxaha muqaawamada waxaa lagu sheegay in sagaal askari oo sahayno ah oo dhufays ka dhigtay guri ku yaalla mukhayamka jabaaliya ay la beegsadeen khadiifadda d b g ee loogu talagalay in lagu beegsado goobaha dhufaysyada ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacna askartaas uu gaaray xubintii aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawo halkaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo murtad maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashaadaladirirka ah ee jubbaland oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa shir jareed uu ku qabtay magaalada doolo ee dhacda xuduud beenaadka u dhexeeya gobolka gedo iyo dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashida ku jira waxa uu ka hadlay safarkiisa dalka itoobiya waxa uu sheegay murtadkan in adis ababa ay u aadeen sidii dowladda xabashida uga codsan lahaayeen inay gumaysi kusii joogto deegaanada maamulkooda una taageerto maamulka ashaada dareerka ee jubbaland wuxuu sheegay in kooxda riddada ay ku fashilantay dagaalkii siyaasadeed ee kula jirtay xabashida ugu dambeenna ku khasbanaatay inay ammaanto ciidamada nasaarada etoobiya ogolaatana inay kasii mid ahaadaan dowladaha siliibiyiinta ee duulaanka ku jooga soomaaliya waayadan waan ka maqnaa dhinacaas aan jiray adis ababa waxaan u tegnay arrimaha iskaashiga amniga kadib markii ciidamada midooda afrika ee admas sectorkan saddexaad ee ka howlgala jubbaland iyo koonfur galbeed iyo deegaano kaleba ila soomaaliya ay go'aansatay inay ka saarto dalka xaqirto wada shaqaynteenni iyo wakhtiga dheeraa ay nala soo mareen diseembartanna ay ahayd ballantii ay u qabteen oo ugu dambeysay isbeddelka diideenna inay ka mid noqdaan ciidamada boosta admas loo bixiyey oo beddelaya kuwa admas haddaan nahay hoggaanka jubbaland waxaa qasab nagu noqotay inaanu iskaashi saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo amniga isku kaashanno inaanu raadinno taas ayaa ugu mudnayd safarkaygii aan ku tegey adisababa wixii ay naga diideen oo sanad iyo bar ay ka shaqaynayeenna waxaan ku faraxsannahay hadda maalmihii ugu dambeeyey inay qireen aqbaleen muhiimadda ciidanka etoobiya uu leeyahay soomaaliya iyo sida ay naftooda ugu horeen aqbaleenna inay nala sii howlgalaan oo ay qoraalka ku soo saareen aad ogtihiin barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose munaasabad lagu soo xirayay kulan dhex maray maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tuni ayaa ka dhacay magaalada kunyabarow ee xarunta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kulankan oo arrimo muhiima looga tashanayay waxaa ku lamaanaa dowlad diini ah taas oo muddo bil ah ay qaadanayeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha tuni oo tiradooda ay gaaraysay toddobaatan iyo kow xubnood madashii gebagabada kulanka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoona kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala nicamka dusheena ku galladaystay oo islaamnimada iyo iimaankii ugu horeeyaan waxaan kaloo lagu mahadnaqaynaa fududeynta iyo suurtagalnimada oo noo fududeeyey dowladdan qabsoomideeda ilaahi subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaa kale bacd alxamdulillahi ugu mahadnaqaynaa akhyaarta dhammaan kasoo qayb gashay xafladda gabagabada dowladda ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa beesha oo ugu horeeya sudaanka iyo nabadoonada iyo waxgaradka juhdiga ay bixiyeen iyo isxilqaanka ay sameeyeen ilaahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla u saaro intaa kadib waqtiga oo yar awgiisa waxaan rabaa inshaa dhowr kelimood inaan oo dardaaran ah inaan isu dardaarano waxay dardaaran iyo wadatashiyo way noo horreeyeen muddaa la fadhiyey dowladda waxaa qeyb ka ahaa wadatashiyo iyo isxogoraysi ayaa qeyb ka ahaa iyo cashiro badan oo socday marka insha alla tamaan gabagabo awalan waxaan isu daarmaynaa ilahi subxana wa tacaala cabsidiisa ilaahay qofki inuu ka baqo oo wiqaayo u samayso taqwada ilaahi subxana wa tacaala tafaasiir badana laga sameeyey an yaukhad alcabdu wqaayatahu min sakati illaahi caza wajala wa min cadaabi illahi qofka inuu gaashaan uu ka samaysto ilahi subana taala cabsidii caradiisa waxaa kale oo laga rabaa qofka inuu mugtay ka samaysto ilahi subana taala cadaabkiisa uu ka samaysto gaashaanna u samaysto maalinta qiyaamana uu u diyaar garow qofka maxaa yeelay maalintaasi waa maalin qofka laga rabo mugtahay alla hortiisa uu istaagi doono ilaahay aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalin alle xaggiisa loo laaban doono ha laga cabsado gaashaanna ha loo samaysto marka dadka waxaan ku baraarujin lahaa ilahi subana taala cabsidiisa inay dhaqan ka dhigtaan oo meel kasta ay marayaan iyo wax kastoo ay qabanayaan inay waxa weyaan ay acmaashooda dhan ay ku dheehan tahay cabsida ilaahi subxana wa tacaala intaasoo iga dardaaran waxaan kaloo kula daarmi lahaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ashacuuru bilmas-uuliya inay dareemaan mas-uuliyad inuu xil saaran yahay inay dareemaan qofka muslim hadduu yahay asagoona xil haylina xataa waa mas-uul qiyaamana waa la weydiin doonaa ogaada marka arrintaas insha alla tacala waan kula daarmaynaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi qof kasta waxbaa la raaciyey qiyaamana waa la weydiin ninka ganacsadaha waa mas-uul ogow ummaddaani aa ka dhex gacansanayso mas-uul ayaa ka tahay kow waxaa laga rabaa inaad ammaanada ilaaliso oo khayaanada aad isku dayso dhammaanteen mas-uuliyiinaan nahay diinta nebi maxamed sal lla alay slam aan wakiil ka nahay ogaada marka waxaana laga rabaa insha alla mas-uuliyaddaas in la muctahay laga soo baxo nin sheekha wuxuu leeyahay min almuqawimaati alasaasiya alatii yaquumu calayha almujtamacu almuslim annahu mujtamacun mas-uulun waxyaalaha aasaas u ah mujtamaca muslimka ah oo mugtahay u ah aasaaska hoose waxa weeyaan waa mujtamac la weydiin doono maalinta qiyaamo oo alla xaggiisa laga weydiin doono kullu fardin qof kastana mutaalibun bilmushaarakati fi taysiri umuuri mujtamacihi qof kastana waxaa laga rabaa kaalinta uu ku leeya mujtamaciisa inuu ka haayo nabadoonka waxaa la rabaa kaalintiisa inuu ka haayo ninka sheekha kaalinta inuu ka haayo wiilka waxaa laga rabaa qof kasta waxaa weeyaan shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda mas-uuliyaddaa ka saaran ogaada dhaqangelinteeda odayaasha laga rabaa dacwada iyo dadka u yeeritaanka odayaasha laga rabaa ogaada marka qof kastana waa laga rabaa mujtamaciisa ku sugan waalmuslimuuna mas-uuluuna can bacdihim muslimiinta qaarkoodna waxaa weyaan waa la weydiin doonaa qaarka kale waxbaa laga weydiin doonaa wa ma'muruuna waxayna faran yihiin biddacwati ila alkhayri inay dadka khayrka ugu yeeraan wanaagga ugu yeeraan ilahi subxana wataala waxdaaniyadiisa ugu yeeraan dadka jahliga ay ka saaraan ayay waxa weyaan ee faran yihiin waa dhammaan waalamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkari inay munkarka mugtahay ay reebaan macruufkana ay faraan macruufka ay faraan munkarkana ay reebaan keliya dad gaar ah ilahi subxana wataala uguma talagelin mas-uulaa tahay adiga aad shaqaynaysid qabiilka aad ka dhex shaqaynaysid waxaa la rabaa wixii munkaraado aan ku aragta inaad reebtid maantana waxa weyaan waxaa uhaysanaaba gar waa uhaysanaa soo maha arrintaas waa mas- waa la weydiin doonaa marka waxyaalaha mujtamaca muslimka uu kudhisa uu ku dhisan yahay waa mujtamaca la weydiin doono wax la weydiin doono qiyaamo a qofka waa la weydiinaya maalinta qiyaama marka aan u diyaar garoowno mas-uuliyaddaas weyn aan u diyaar garoowno waxaan kaloo insha allah odayaasha kula daarmi lahaa alistiqaama diinta ilahi subana watacala inay ku toosnaadaan diinta ilaahi subana watacaala in lagu toosnaado oo dhinacna aan looga leexanin nin saxaabi ayaa nebiga sal lla alay slam wuxuu weydiiyey nebi allow waxay i tiradaa islanimada erey ii dheh oo gadaashaha cidna aana weydiinin markaasuu nebi sal lla alay slam wuxuu kusoo koobay kelimo yar oo macno badan xambaarsan wuxuu yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim ilaahay ayaan rumeeyey dheh oo dhab ha kaa noqoto kadibna ku toosnow oo dhicnaha u leexanin islaamnimadaasana laga rabaa islaamaa nahay daahirka iyo baatinka iskhilaafsan sax ma noqonaysa arrintaas wixii afka aan kaga dheheno oo qowl aan ku hadleyno ficilahana looga arko meeshaan waxaa umeynayaa wadahadallo iyo ballamaan la wada galay ballamaan la wada galay ballamahaas waxaa la rabaa in laga soo baxo diinaan usoo sheegay waa soo bandhigteen waxaa barateen in la dhaqan geliya la rabaa laga arko af keliya noqonin af keliya noqonin soomaali waxaa weeyaan waa la bartay marka jazaakum allahu khayran ha la dadaalo ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna ummadda inuu noo badbaadiyo in sha allahu tacaala dowladda waa dowlaadka qabaa-ilka ka mid yihiin nabadoono badanna waa fadhiyaan beeshana iyadaa soo diyaarsatay mas-uuliyaddana waxaa weeyaan waa laydin weydiin doonaa qof kasta waxaa qabiilkiisa waa la weydiin doonaa soo diyaarsada dadka waxa weyaan diinta gaarsiiya dacwada dadka hala gaarsiiyo waxa weeyaan insha allahu tacaala mas-uulna waa tihiin qiyaamana waa lay weydiin doon weydiin doonaa jazaakum allahu khayran ilahi subxana wataala waxaan weydiisanayna ummadda inuu noo islaaxiyo kan xumaha iyo khayaanada ku dhexdooda allah ka qabto ummadda allah islaaxiyo deegaanka waxaa weyaan allah noo islaaxiyo ilaahi subxana wataala waxaan weydiisanayna acmaasha u naga aqbalo beeshana waa uga mahad celinayna beelaha kalena waa u mahad celinayna juhdiga ay bixinayaan iyo odayaasha si guud kheyr allaha siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro dacwadaan noo ballannahay iyo dadka diini laga gaarsiiyo odayaashaana waxaa noo ballanah wixii hore aan uga ballan in la fuliyo insha allah taala waa idinka arki doonaa hadda afka aga dhawaaqdeen ficilna saaxada dadkaan ka dadkaan ka arki doonaa deegaanadaan ka arki doonaa tuulooyinkaan ka arki doonaa saana la iskagama harayn jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed intii munaasabadda ay socotay waxaa bayaan ka soo baxay beesha tune ay kaga hadleen inay garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika mid ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha tuni ayaana madasha ka akhriyey bayaankooda bismillaahi araxmaani araxiim sideed iyo tobanka bisha lahaad kun afar boqol afartan ilaa xijriga bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha tuni iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose taariikhda markay ahayd siddeed iyo tobanka bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaa kulan uga furmay deegaanka kuunyo barow nabadoonnada waxgaradka ganacsatada culimmada beesha tuni iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kulankaas waxaa barbar socday dowro diini ah iyo wadatashiyo qaatay muddo dhan bil wadahadal dheer iyo hog waraysi kadib waxay soo saartay beesha bayaankan kow beeshu waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beesha waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo kuwa la jira ee murtadiinta ah ee meel walba ay joogaan saddex beeshu waxay ballan qaadaysaa dardargelinta dacwadda miyi iyo magaalo afar beesha waxay ugu baaqaysaa dadkeeda inay buuxiyaan goobaha waxbarashada rag iyo dumar shan beeshu waxay ballan qaadaysaa deegaanadeeda inay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta isla markaana aysan ogolaanaynin inuu gabaad u noqdo murtadiinta leh waxaa la isla qaatay ilaalinta bey-adda iyo in laga hortago cid walba oo bey-adda nabad guurinaysa toddoba beesha waxay ugu baaqaysaa dhallinyarada ka dhalatay ee safka cadowga ku jiro inay ka soo baxaan kuna toobad keenaan falka gaalnimada ah siddeed waxaa la isla qaatay adkaynta nabadgelyada iyo ka hortagga damaa'iga gaalada ah ee arqaladaynaya ammaanka ka jira wilaayada islaamiga ah sagaal beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay uga baaqaysaa sidoo kale toban beesha waxay u hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay ugu hortageen ayna u fashaliyeen duulaanka uu xasan gurguurte ka soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah koob iyo toban beesha waxay si buuxda uga soo horjeedaa in laga iibiyo badda iyo beriga habashida oo ah adowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed laba iyo toban beesha waxay ku baaqaysaa in laga hortago dhulboobka iyo barakacinta dadka masaakiinta ah oo ay waddo kooxda riddada ah ee xasan gurguurte saddex iyo toban beesha waxay tiiraanyo murugo leh ku muujinaysaa xasuuqa ba-an oo ay hayso yuhuudda muslimiinta reer khaza waxayna allah uga baryayaan inuu ka dulqaado saxiixiyaasha reer tunay kow suldaan maxamed cabduqaadir suldaanka guud laba xasan bin heyti nabadoon sare ismaan aley nabadoon axmed maxamed baadir samadoon cabduqaadir ibraahim maxamed samadoon intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tuni waxaan halkan kula dardaarmayaa dhammaan nuqubadii samadoonnadii waxgaradkii dowladan ka faa'iidaystay waxaa idin yaalla xil culus xujaana lagu oogay dadkeena waa ogtihiin maanta xaaladda ay ku sugan yihiin nabadoonadan meeshaan wada fadhiya mi iyo magaalay ka kooban yihiin hadday tuulo ahaan laheyd hadday baadiyo ahaan laheyd dhammaan gobolka shabeellada hoose nabadoonadoodii iyo samadoonadoodii waxgaradka inta la isugu keenay dadku waa dadkeennii waxay u baahan yihiin in diinta la gaarsiiyo jahliga laga saaro waa ogtihiin markii halkan la imaanayay soddon beri ka hor idinka naftiinna xaaladdiinna say ahayd toddobaatan iyo kowgaas qof maantana waa dad fartii wax ka bartay waa dad laga saxay salaaddii waxaa la idinka saxay tawxiidkii hadda ogaada guryaheennii dambe aan ka soo tagnay annagii waalidiinta ahayn odayaasha ahayn hoggaanka ahayn haddaan xaaladaas ku sugannahay maxaa naga dambeeya dad ibiraha naga dambeeya inaan nafteenna raashin cunno xoolo daaqsanno nalooma abuurin waa inaan dhisnaa dadkeena naga dambeeya ruuxdooda waa inaan dhisnaa meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akrinaya waa ogeedeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badanaa lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo beesha markaad halkan ka tagtaan nin walba gurigiisa u seexanin isbeddel ha laga arko waxaan kaloo dardaarmayaa tuulooyinka waxaa ka furan macallimiin la tababaray dugsiyadoodaa ka furan ninkii baadi jira waa inuu dugsiyadaas ku xirmaa ninkii magaalada jooga waa inuu masaajidda xalaqaadka xaadira waxbarashada in lasii ziyaadaya la rabaa ballantii aan ka soo dhalaalno ilaahayna aan ka baqno uurkeenna afkeennan ha islahaado kulankan allaha nagu cafiyo meeshaan ka oomanahay allaha allaha naga waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa jahliga allah naga saaro gaalada allah jebiyo mujaahidiinta allah u gargaaro khaatimadeennana shahaado allah noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baranah nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu